magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa lagu soo gabagabeeyey tartan kubadda cagta oo loo qabtay ardayda dhigata qaar ka mida dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka ujeedka tartanka ayaa ahaa isdhexgalka bulshada gaar ahaan dhallinyarada wax ka barata goobaha waxbarashada qaar ka mida maamulayaasha madarasadaha ayaa ka qayb galay tartanka ayaa ka warbixiyey muhiimadda tartanka uu u lahaa ardayda horta labada madarasood iyo afarta madarasood baan hambalyanayaa waxaan leeyahay subxaan ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhigo qolada qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ku guulaysta isla markaana ilaahay subxaana wa tacaala jannooyinkiisa ku casuumay ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigno waxaynu ku jirnaa waqtigii saacaddii u dambeysay saacaddu ijaabadii marka baaraka allahu fiikum aynu waxa weeye waxaan ugu ujeeddada halkaan ugu talagalnay aynu iskugu imanay madrasada ahaan iyo taxfiid ahaan waxa weeye waa isdhexgalka madaarista maanta waxaynu isugu nimid tartankii ama ciyaartii kama dambaystahaydee faynalkii ay ciyaarayeen madaarista qur-aanka kariimka ah kolley waa hawl cusub oo aanu isku xilqaanno aanu doonno inaannu qabanno oo aan hore looga qaban meelo kale ka madaarasad ahaan oo aanu ku beddelno raynrayn iyo farxadgelin aanu farxad gelinayno ardayda oo aanu caqligooda iyo cududdooda iyo aanu kor u qaadayno jidhaanto jidhkoodaba agaasimaha wasaaradda caymiska somalilan cabdiraxmaan xaaji oo door ka qaatay qabanqaabada tartanka ayaa bogaadiyey ardayda ku guulaysatay marka labaad waxaan rabaa in aynu u hambalyayno afartii madarasadood ee halkan ku ciyaaray waxa weye cid kastaaba anusaan qabo way guulaysatay qolada kalena waxay noqonaysaa dhiirigeline madarasadii imaam shaafici ee markii hore ku guulaysatay iyo madarasadii imika ku guulaysatay ee daarulculuum ee macalinkeygii halkan joogo tartankan oo ay ka qayb galayeen afar kooxood oo ka kala socota qaar ka mid a dugsiyada lagu barto qur-aanka kariimka ayaa ardayda ku guulaysatay la guddoonsiin doonaa abaalmarino kala duwan